bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayooban acul baa loogu dawgalay
ayanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa axad isniin ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha lixaad juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisad siyaasadeed oo ka aloolsan gobolka hiiraan ee soomaaliya kadib markii guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeete cusmaan uu sheegay inuu ku hor yimaaday xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen xilka qaadistaasi oo xalay soo baxday haddaba waxaannu idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan oo ku dhawaaqay in aanay mas-uul ka tirsan maamulka hirshabelle uusan ka soo degi karin garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne kana bixi karin
intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaanaan marka rabaa inaan dadka u caddeeyo qof sheeganaya magaca la yidhaha hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay soomaaliya
haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha gobolka hiiraan oo si adag kaga hadlay xilka qaadisii lagu sameeyey kadib shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kana hor yimaaday warqadda xilka qaadista ah ee uu ku sameeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen xilli uu ku dhawaaqay maamulka madax bannaan hirshabelle sidoo kale caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay beledweyne oo caawa iyaguna taageeray go'aankii oo uu guddoomiyaha gobolka hiiraan uu kaga hor yimaaday xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweyne guudlaabe
magacaabistaas la magacaabay inay la shaqaynayso cadowga iyo al-shabaab iyo ugus kooxahoodaas kama turjumayso rabitaanka reer hiiraan hirshabeelle ayadaa feelgarowday ayadaa waxqabad la'aan maamul xumo darxumo iyo
haddaba caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo eedeemo culculus u jeediyey hoggaanka maamulka hirshabelle fashilna ku eedeeyey wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka hiiraan ayaannu idiin soo gudbin doonaa iyo khilaafaadka cusub ee hirshabelle ka aloolsan qodobada kalena oo caawa idinla wadaagi doono wareeggan aad ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maanta guddoomiyey kulan aanan caadi ahayn oo ay yeesheen guddohoosaadka golaha wasiirada soomaaliya haddaba kulankaas maxaa lagaga hadlay caawa ayaannu idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor oo si adag kaga hadlay siyaasiyiinta diidmada adag kala hor yimaaday go'aamadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka galmudug khudbaduu ka jeediyey magaalada dhuusamareeb sidoo kale caawa waxaad dhegaysan doontaan kulan magaalada muqdisho ku dhex maraya gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed haddaba kulankan maxaa lagaga hadlayaa caawa ayaannu idiin soo gudbin doonaa faahfaahin iyo warar arrintaasi ku aadan isla mida waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha somalilan oo sheegay in xasilooni darrada ka jirta koonfurta soomaaliya ay sabab u tahay ismaandhaafka ka jira soomaaliya iyo somalilan iyo diidmada dowladda federaalka ah ee ictiraafka somalilan haddaba hadal uu ka jeediyey hadal uu jeediyey cutube ka tirsan ciidamada somalilan oo tababar loo soo xirayey sidoo kale uu weerar afka ugu qaaday maamulka puntland ayaannu idiin soo gudbin doonaa hadduu rabiidmo qodobadaasi waxaynu ugu soo kordhaynteen wareegga wararka dalsan ku jirno ayaad caawa barnaamijkeenna kaga boga doontaan farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhuy mar kale saaxiibayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
war kaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo xusinaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu daleenahay dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan muujadda hirarka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu daleenahay saaxiibayaal habeen wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee wareegga wararka dalsan ayaanu u gudageli doonaa barnaamijkeena caawa waxaanu ku bilaabi doonaa wararka gobolka hiiraan la xiriira oo caawa ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii gobolkaas cali jeete cusmaan warqad soo dhacday isaqbarkii xalay isla markaasina ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gulaab xuseen cali jeete oo xalay madaxweynaha hirshabelle oo xilka ka qaaday ayaa isaguna maanta shir jireed uu ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa uu kaga hor yimaaday xilka qaadista lagu sameeyey sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay maamul cusub oo ka madax bannaan kan hirshabeelle sida isagu uu sheegay kadib markii uu warfideennada kula hadlay magaalada beledweyne waxa uu sheegay in gobolka hiiraan gudaheedu ay mamnuucay ka tahay qof ka tirsan ama sheeganaya maamulka hirshabeelle haddii beledweyne uu joogana qof sheeganayo maamulka hirshabelle ayuu sheegay in uusan ka duuli karin garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne cali jeete ayaa sidoo kale bandow waxa uu ku soo rogay gobolka hiiraan isagoo iclaamiyey inuu xiran yahay garoonka magaalada beledweyne sidoo kaleetana uu xiran yahay xitir dhinaca dhulka ah oo isku socodka gaadiidku uusan shaqaynaynin haddaba waa kan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan oo arrintaasi ka hadlay sidoo kale waxaa xigi doono xildhibaanada gobolka hiiraan laga soo doorta oo iyaguna cawa shir jareed ku qabtay magaalada muqdisho oo go'aamo culculus soo saaray
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ayaa mahad u sugnaatay Ee, waxaan rabaa dadka reer hiiraan ee ku abtirsada gobolkan marka hore inaan ummadda soomaalida dhammaan salaamo marka labaad dadka reer hiiraan ama magaalada beledweyne ku sugan ee ilaa maanta dareenkooda siyaasigaa muujinayay waxaan leenahay waa idiin mahadcelinaynaa laakiin waxaan leenahay hala dejiyo magaalada iyo xasradda iyo maaragtay in aad ku laabataan xaafadihiina tan labaad ee, aniga wax badan inaan sheega ma rabo xalay ilaa maanta dadka reer hiiraan oo waxgaradka ah hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda jiraan ama ha noqdeen eldaris odayaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaanku idhaahdaa ee, waxgaradka iyo siyaasiyiinta intooda badan waxaa lagu jiray wadatashi waxaan rabaa inaan wadatashigai wixii ka soo baxay u sheego dadka ummadda soomaaliyeed beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyaba aniga shaqo dowladeed waxaan ku soo biiray kii bishii oktoobar Ee, xilal kala duwanna waa ka soo qabta dalka hadday tahay golowii wasiirada hadday tahay maxaanku ira baarlamaan hadday tahay gobona hadday tahay ciidan in badan waa soo maray waxa aan doonayaa inaan caddeeyo arrinkaani wuxuu salka ku hayo ama ka soo baxay shirarkii ilaa xalay iyo maanta iyo lagu jiray waxaa ka soo baxa qodobo dhowra kow horta al-shabaab iyo cadowgii dadkaani ama soomaaliyeed dagaalka ba'an kula jirtay in loo laba jibaaro dagaalkii gacantana sidii loogu hayo oo ciidamadii macawisleyda ee difaacyada ku jiray ama la dagaalamaya shabaab inay dadaalkoodii laba jibaaraan wax dismuraal ama muraal daraahuna aysan imaan laba in badan ayaa konseyn jiray ee, isku darka labadan gobol haddii aan dib wax yar u sii laabto iyo kowdii inay tahan jeclahay markii faradamka la qaaday aftida loo qaaday dadkan gobollada soomaaliya dastuurkii lagu heshiiyey ee soomaaliya xilligaa qaadatay ee aftida loo qaaday gobollada kaleo soomaaliya way seexayn mid kasta waxa u seexay qof siyaasiya haddaad dib ugu laabataan oo aad dastuurkaa eegtaan waxa aan saxiixnayn gobolka hiiraan iyo hargeysa oo markaa gobol ahayd labadooda ma saxiixna dii ayaa dadkaani konseyn ka qabeen awood qaybsiga bal hadday ka sii dartayba markii si dhab ah loo wada hadlay oo arrintaa laga hadlay oo mudaharaadyo meel kasta ka dhaceen oo waxgaradka hadday oday tahay iyo hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday siyaasi tahay la iswaraystana waxaa ka soo baxay kow in lala dagaalamo shabaab laba tood talamiintu in maanta kadib aan lagu qasbin shacabka muddo aan isleeyahay lix sana toddoba sana way dhan tahay ayaa waxaa lagu qasbayey meesha la yidhaahdo isku darsiga ee, markii horena si qasaba lagu dhisay jowhar iyo halkan waxaa loogu yeeray ee, hirshabeelle waxaa la go'aamiyey inaan maanta ka bacdi arrintaasi ay meesha ka baxdo waxaa la qaatay ereyga siyaasiga oo la qaatana waa ereygii in badan dadkani ay ka hadlayeen oo maalintii haddii la xasuusto la dhisayey ee, maxaanku irahdaayey labada gobol la isku darayey ereyga la yidhaahdo hiiraan state ayuu noqday magaca siyaasiga oo la qaatay haddaad xasuusataan kal hore markii aan ka imid safaradii gaabdheen ee aan ku tegay afrika iyo magaalada muqdisho iyo dowladahan dariska ah sida uganda iyo kenya iyo oo shirkii uu ka dhacay magaalada nairobi reeraha hiiraan degan reer ka mida ee aan ka qayb galay markaan soo laabtay waxaan cilaamiyey bisha juun caaqirkeeda ilaa tobanka u horeysa juulaay in shir degdega reer hiiraan isugu yimaadaan dhismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yidhaahda hiiraan state dhammaystirkiisa waxaa laysla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkaynayaa la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cilaaminna shirkii in looga soo qayb galo waxna dadkaani ay ku dhistaan intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaanaan marka rabaa inaan dadka u caddeeyo qof sheeganaya magaca la yidhaha hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay soomaaliya ma aha hiiraan malaha biyobaxaduu sii raaci doonaan u malaynaya xaggana biyobaxadu u socotahay inuu biyobaxada sii raaci doonaan u malaynaya mid bannaanka jiraana ma iman doono waxaa xihan garoonka beledweyne dhulkuna waa xihanya cirkuna waa xihanya diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi bilaahi tallahi dhulkaan soo dhigayna dhulkaan soo dhigaynaan ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab waa iska firjinay soomaaliya inteeda badan maanta waa xor gaariga ka soo baxa gaalkacyo magaalada muqdisho ayuu toosu gelaya gaariga ka soo baxa boosaaso magaalada muqdisho toosu gelaya dhulkana waa ka xiraynaa meeshii laga iman lahaa cirkuna waa xaran yahay oo garoon laga soo digi karo beledweynea laga digi karin boolo bardaan laga digi karin biyo keerana looguma imaan karo ciddii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay filsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahana waa fasaxan tahay no inay isjitaabiso waa fasaxan tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin anugu inaan intaa idhaahdo ayaa ujeedkaygu ahaa mana ahaa ra'yi ama garasho cali jiite waa wixii ka soo baxay markii la dhegaystay sida wax u dhaceen dareenka dadka ruxurka haddaad rabtaanna ani xelal maanta iguma hor ah marka laga reebo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo prime minister sooma noqon laakiin inta kale bad inta badan waa soo qabta xilkaa maalin aan hor istaag sameeyana ma jirin waxaan ku hadlayaa dareen cali jitama dareenka bulshada waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa maaha mid aniga keeya waxaan rabaa marka dadku inay u yimaadaan maslaxadooda sidii loo dhammaystiri lahaa in dadka reer hiiraan ee waxgaradka ah ee ama dalka jooga ama dibadda jooga inay yimaadaan horena waa u cilaaminay haddana waa ku celinaynaa aad iyo aad aad mahadsantihin magacaabistaas la magacaabay inay la shaqaynayso cadowga iyo al-shabaab iyo ugus kooxahoodaas kama turjumayso rabitaanka reer hiiraan hirshabeelle ayadaa faylgarowday ayadaa waxqabad la'aan maamul xumo darxumo iyo dadaal la'aan meel walba uga hartay daaran yahay oon isugu nimid xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyaha cali jeete guddoomiyaha gobolka hiiraan ay ku sameeyeen maamulka hirshabeelle runtii waxaan u aragnaa arrintaas dhabarjab weyn oo lagu dhabarjabinayo shacabka reer hiiraan oo la dagaalamay argagixisada muddo siddeed biloodna ka xoreeyey deegaankooda iyo dalkooda uma adeegayso magacaabistaas sii socoshada iyo hanaqaadidda guulaha laga gaaray maamulkaas gobolka hiiraan ay ku tallaabsadeen runtii waxaan aaminsannahay magacaabistaas la magacaabay inay la shaqaynayso cadowga iyo al-shabaab iyo ugus kooxahoodaas kama turjumayso rabitaanka reer hiiraan cali jeyte not only reer hiiraan laakiin waa halyey soomaali u soo baxay lagana aaminsan yahay dhammaan inta soomaali degan tahay ama af soomaaliga ku hadashay aad baa uga xunnahay kamana warqabin wax la qaadan karana ma aha in maamul dadkiisii ay rabaan dal iyo dibad inta la soo istaagay la yidhaha iska bax ma yeelayno mana aqbali karno hirshabeelle ayadaa faylgarowday ayadaa waxqabad la'aan maamul xumo darxumo iyo dadaal la'aan meel walba uga hartay maamul goboleedyadii la midka ahaa waxay gaareen horumar la taaban kara muddada gaaban ayagii ilaa haddeertan hal xafiisay fariistaan ma laha hal saldhig boolis ma laha meel ay ka taliyaanna shan kilomitir shabeellada dhex jowhar ma jirto runtii waxaan qabnaa in lagu degdegay oo lagu xagal daacinayo guulaha laga gaaray la dagaalanka al-shabaab iyo argixisada waxaan rabaa inaan halkan baaq uga soo jeediyo madaxweynaha federaalka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan aaminsanahay galabta mar lala hadlay uu sheegay inuusan ka warqabin runtii madaxweynaha waxaan u sheegaynaa in arrintan ay tahay arrin lagu xagal daacinayo asagana looga soo horjeedo oo lagu fashilinayo waxqabadkiisa waxaan qabaa in madaxweynaha uu arrintaas ka jawaabo sida ugu dhaqsaha badanna u soo farageliyo hiiraan waxay noqon doontaa state madax bannaan ayada ismaamusho la mida isteydyada ka jira dalka soomaaliya waxaan soo jeedinaynaa in dhammaan qurbajoogta daljoogta cid walba oo reer hiiraana ay ka qayb qaataan dibudhiska maamulkaas maanta ka bilaabatana inaysan qayb ka ahayn hirshabeelle iyo wax la yidhaha hirshabeelle waxaan bogaadinayaa xildhibaanadan walaaleeya oo saacaddan shirka jaraa'id la qabanaya kana dhiidhiyey qaladaadkaasi hirshabeelle samaynayso runtii xil waa la qaadaa waana la magacaabaa laakiin tan waa ka duwan tahay aaday uga duwan tahay wax la aqbali karana maaha in nin waxaad aragteen qabtay soomaali rajadeeda soo nooleeyey deegaankiisa intuu ka soo dhalaalay rabay inuu deegaanada kale dalka soomaaliya waxqabad ka sameeyo la yidhaahdo waxba maada qabana ka baxa waa ka soo horjeednaa mana la aqbali karo in sha allahu tacaala shirkan shirka jaraa'ida ku xigana waxaan ku qaban doonnaa magaalada beledweyne annagoo wada jira waxaan taageersannahay oon ogolnahay hadalladii uu cali jeyta ku hadlay oo ahaa in meeshaas ay yeelan doonto maamul ayada u gaara maanta kadibna aysan hirshabeelle hoos tegi doonin waxaan la hadalnay prime ministerka muddo laga joogo bil waxaan u sheegnay khaladaadka ka jira hirshabeelle iyo sida loogu takrifalo lacagaha iyo deeqaha iyo wax walboo soo gaara wuxuuna ballan qaaday inuu kala saari doono labada gobol oo gobol walba wixiisa si gooni u siin doono waxaan ka codsanaynaa prime ministerka inuu arrintaas dardargeliyo hiiraan wixii ay leedahay gooni loo siiyo lana hoosgeeyo dadka ree hiiraan inay danahoodii iyo aayahooda ka tashtaan deeqahooda iyo dhaqaalaha ka soo gala federaalkana loogu madax banneeyo ayaga runtii laga cabsado ma aha anniga hirshabeelle wax badanoo ka qaldanaa waa ogaay weligay ma mucaaradin sababtoo ah uma qalmin mana istaahilin in la mucaarado markaa runtii idiin sheego nin suud xiran oo boorso wato oo xarfaantamayo inaan oo waxba haysan inaani mucaarado waa waa ii dhadhami wayse waa wallaahi billahi talla inaan warkaan aan aan la gabanayn laakiin bal ilaahay ama uu socodsiiyaa bal iska dhaaf ninkan nin waxhaystaa wax lagu qabsadaa lafta garoonoo kale hadduu halaha ama sicidan iyo waa dad la mucaaradi karo hay-ado dhisayoo waddooyin dhisayoo ma aragtay la tootoosi karo meeshaan wax yaalla ma laha magac eber ahaa jiray hirshabeelle buulo burtaanoo joogo oo howlgalka joogo ayay imaa weysay anoo hal xildhibaana iga baqaysay xildhibaanka ilaa uu ka tago oon ka soo tagay sugaayeen ciidan ma laho daraawiish ma laha wax ay leeyihiin oo ilaahay abuurta ma jiro maanta waxay ku beegan tahay maalinkii qaraxa ugu weynaay uu ka dhacay beledweyn oo ay ku lagu laayay dadkii ugu muhiimsanaay deegaankaas hiiraan waxaan leeyahay allah u naxariisto hadda oo afar iyo toban sano ka soo wareegatane weli dadkii sidii u dhimanayaan micnaheeda waxaa waaye wax weyn ayaa naga qaldan hirshabeelle waxaa xaqiiqe oo dhammaanteen aan markhaati ka nahay meesha keliya ay ka shaqayso waa eraboorka muqdisho oo ay shirar kula galaan safaarado ay kula galaan ajaanib ayagoo ka dhaadhicinayo inay mas-uul ka yihiin dadka deegaankaas waxaa markhaati ka nahay in shabeellada dhexe caruur iyo dumar iyo waayeello lagu laayo oo dagaallo beeladya laga abuurayo waxaan ognahay in isbaarooyinka gobolka keliya ay yaallaan maamulka yaallaan inay tahay hirshabeelle gobolladii maamul goboleedyadii la mid ahaa hay-adahoodii dowladda dowladda way dhisteen one vote one person one vote ay u socdaan annagana waxaa maraynaa laba kun labaatan iyo saddex isbaaro horta hirshabeelle magac ahaana u jirtay ee uma jirin een, practically uma jirin annagana waa u dul qaadanaynay waxaan islahaynay ilaahay ay awood badan ama waxaan shaqeeyaan baryahan waxay aada ugu mashquuleen nimankii deganaa xalane inay magacaabis aanan dhammaad lahayn oo dadkii deegaanada iska horkeenaayo ay ku dhawaaqaan waxay keeneen in deegaano degmooyin la magacaabo xilli dagaal lagu jiro oo al-shabaab lagu- lala dagaalamayo waa uga dignay waxaan isku daynay inaan u caqli celinno una sheegno inaysan xilligan munaasib ahayn magacaabisyadan la samaynayo maanta horta maradayaa ka dhacday gacanteediina isku toogatay hirshabeelle maanta laga bilaabo waxaa idii caddaynayaa dadka aniga aan matalo baarlamaanka federaalka aan ku matalo in wax hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn meel ayna hore uga shaqaynaysayba jirinba waxa waaye waa waa u camiraynay haddaan run idiin sheego waa waa ka xishoonaynay waa waxaan lahaynay ama wax ama wax hagaagaan waxay maanta hirshabeelle isku toogatay gacanteedii annagu dadaan matelnaa dadka aan matelno rabitaankooda inaan ku shaqayno waa rabitaankoodana wuxuu soo dhigay in wax hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn waxaa kaloo jiraan idiin sheegayaa dagaalka lagula jiro shabaab shabaab keligee dagaalka kuma jirto waxaa kula jiro dad ay adeegsato oo ay kow ka tahay hirshabeelle cali jeyto aan ognahay halgankii bilowday ee kacdoonka ahaay ee ummadda soomaaliyeed indha u ahaay hogaaminaye ragga xalay isu geysta xisaab oo ah in xilkii laga qaado qofka xilka waa laga qaadi karaa waa waa duulinimo laakiin waxaa jirta waqti munaasabe marka annaga mar labaad mar saddexaad waxaan u tacsiinayaa hirshabeelle waa dhimatay waa la duugay maanta ciddii iskale saas ha u ogaato hirshabeelle waa la duuga maanta horta kow waxaa kaloo aan rabaa inaan la hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u socdo u n security council si looga qaado dalkan cunuqabataynta hubka maxaa isku soo aadiyey in maanta xilkii laga qaado oo dagaalkii shabaab ninkii hogaaminayay la saas loola dagaalamo iyo safarka madaxweynaha uu ku aadayo new york maxaa isku soo aadiyey anigu waxaan aaminsanahay waa dadka fashilinaayo horumarka dalka soomaaliya madaxweyne waa lagu fashilinayaa warkii aad dhihi jirtay dhooqa lugaha lagu gelinayaa madaxweyne arrinkan arrin iska dhacay ma aha hirshabeellena ma jirto hirshabeellena annaga waa diidnay meelay ka talisana ma laha waxaan rabaa baaq inaan u diro saraakiisha sheeganaayo inay joogaan gobolka hiiraan oo u shaqeeya hirshabeelle waxaan idinku baaqayaa go'aanka la qaatay ha isku hor istaagina xitaa baaqan wuxuu ku socdaa madaxweyne ku-xigeenka dadkaada waxay rabaan dhinac ka raac haddii aa ka raaci waaysid waa lagaa hor leexinaa taas anaa idinka ballan qaadayo hirshabeelle waa u dhammaatay haddii laysku soo noqonayo dowladda federaalka ayaan kala tashanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin
oo dadkaasi aad maqlaysiin waxa ayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan sidaad maqlaysiin waxay ka hadlayeen xiisadda cusub ee ka aloolsan maamulkaas gaar ahaan arrinta gobolka hiiraan ee xilka qadista guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cismaan waa hagaag weli wareega wararka dalsan ayaad saaxiibayaa la socotaan markan haddii aanu fiirino magaalada muqdisho caawa waxaa kulan gaara uu ku dhex marayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane dhaktar xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed kulankan oo madaxtooyada soomaaliya ka soocanayo sidaa u baahiyey xisbiga madaxweynihii hore ee soomaaliya ee himilo qaran qoraal kooban oo lagu baahiyey boga gaarka ee xisbiga madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa kulan uga soconaya madaxtooyada bila soomaaliya kulankan waxa uu daba socdaa baa layidhi kulamo madaxweynuhu ama madaxweynihii hore ee soomaaliya uu muddadan ula yeelanaya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ujeedkoodu uu yahay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan dalka madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta horey u soo saaray qoraalo xambaarsan aragtidooda ku aadan heshiiskii ay gaareen madaxda golaha wadatashiga qaran madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ayaa la filayaa inuu kala hadli doono madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud arrimaha dastuurka hannaanka doorashooyinka muddogarorsiga dhowaan oo ay golaha wadatashiga qaran u meelmariyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka arrinta wax kabeddelka dastuurka xiriirka dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada arrimaha la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada arrinta gobolka gedo colaadda laascaanood iyo colaadaha ka soo cusboonaaday qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa lagu yidhaahday war lagu baahiyey mareegta gaarka ah ee facebooka ee xisbiga madaxweynihii hore ee soomaaliya ee himilo qaran waxaana sidoo kale arrintan ay ku soo aadaysaa kadib meelmarintii golaha wadatashiga qaran ay meel mariyeen qaraarka ee ku aadanaa arrinta doorashooyinka dalka iyo qodobo wax looga bedelaya dastuurka dalka dhinaca kale isla arrinkan waxaa maanta ka hadlay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor xilli uu ka qaybgalaya munaasabad ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin ka hor yimaaday ee shirarkii golaha wadatashiga qaran go'aamadii ka soo baxay isagoo siyaasiyiintaas ugu baaqay in ay indho siyaasadeed aysan ku eegin xaaladda ama go'aamada golaha wadatashiga qaran balse ay ku eegaan waxa dan u ah ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay dastuurku inuusan ahayn kutub qur-aan balse wax laga bedeli karo marka loo baahdo waa kan axmed cabdikaari oo qorqoor oo ka hadlay arrintaas madasha wadatashiga qaranka waxay soo saareen heshiis siyaasadeed ama go'aamo ka soo baxay oo ay gaareen madasha wadatashiga qaranka inta badan dadku dee hal mar uun waxaa dhici karta in marba meel baa la isaga daba imaan karaa inta badan heshiiskaas haddaan nahay reer galmudug waxa ugu muhiimsan heshiiska waxaa weeyaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo laga baxo meeshii aan muddo fadhinay laga laga kaco soomaaliya soddon iyo dhowr sano ka hor bay jilbaha dhulka ku dhifatay oo ay meel aan manaasib u ahayn ku dhacday soo kabashadiina maalin baa in yar baan gurguuradahan ku jirnay in dalka doorasho ka dhacdo waxay qayb weyn ka tahay inaan cagaheenna ku istaagno oo weliba aan dowlad sal adag oo cagaheeda ku taagan inaan yeelanno ayay qayb weyn ka tahay bulshaduna qanacsan tahay taa reer galmudug daan nahay horaan u soconnay horaan u wadnay xantaaturoy awalan hore u socday soomaalina waxaa noo roon oo galmudug u roon baa u roon halkaasaanan hormuud ka nahay heshiiskii ayaan hormuud ka nahay doorasho qof iyo codana haddaan nahay reer galmudug inaan qaban karno kolley doodana waa lagu soo bandhigay weliba aan qaban karna maahane waxaan dhihi karnaa meel soomaaliya doorasho nooga habboon maantay iyo saan ugu diyaarsannahay ma jirtaan dhihi karnaa waana runtii heshiiskaasna wuxuu ahaa heshiis masiiri ah soomaaliduna ay baahi weyn u qabtay maxaa ugu badan baahida baahida la qaba waxaa ugu badan mar walba dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah kala duwanaansho iyo isjiijida ka dhex jiray haddii maantay dowladdii federaalkaad iyo dowladihii xubnaha ka ahaa isla ogol yihiin maslaxadii iyo dantii ummaddan haddii waxa weeyaan waa guul weyn oo la gaaray iyadaana korta intaan meel kale loo gudbin in lays ogol yahaa waxay tahay calaamadii soomaali u hagi laheyd meeshay u socoto waxaan leeyahay is-ogolaansho in la gaaraayo waxay noo tahay sharaf soomaalina sharafay wato intii dhimanna waxaan rabnaa inayn isku qancinno miiska wada hadalka haddii ilaha yidhahdo waxaan leenahay waxaa jira qodobadooda laga keeno ama mararka qaarkood dad siyaasiyiino waxaa jira waxoo dhanba dood ka keena iyo xoogaa aragti ka keena qodobada ee, xaqa loo leeyahay oo saxda ah qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas iyo dastuurka ma waafaqsana qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas haddayna dastuurka waafaqsanayn maslaxadeennii iyo danteennii iyo horumarkeennii iyo dowladdhiskeennii iyo inaan dowlad adag oo cagaheeda ku istaagta yeelano dad- ma ku jirtaa in la bedelo hadday ku jirto dee dastuurku qur'aan maahane shalna waa la qoray maantana danteennan ku bedelanayna waana madashuna waa dalbatay oo hay-adaha dastuuriga ay ka codsatay oo ka dalbatay inay ka soo dhigaan ama soo waafajiyaan dastuurka dalka haddii laga boqo waxaan waa lagu eedeynayaa waa lagu qaylinayaa dad baa dhahaya dastuurka ma waafaqsanaa adeer waxaa halkaana dhigay qayb ka tah waxa shaygu hadduu yahay kii saxda ahaa oo guusha soomaaliya ku jirtay waa ku dhiiranaynaa waana la samaynayaa haddii la yidhaahdo waxayna u baahan tahay adiga waxaa lagaa raba inaadan ku adkaan waa wixii aan danta ummaddaani ku jirin hadday dantii iyo horumarkii iyo dowladnimadii dowladdiskii soomaaliya ku jirto waa inaad ku dhegto ku dhirato waa lagugu caynayaa waa lagugu dhaliilayaa waa lagugu qabsanayaa dana dana kala duwan baana jiraya mar walba oo ku- oo waxaasoo dhan kugu diidaya saas darteed haddaad danahaas kala duwan u- ood u jilecdo ama aad u istaagto dee ma gaari kartid meesha u socoto annaga haddaan runtii eh, waxaan qabnaa inay tahay inaan ka fara buuxsanno hadday dantii tahay saas ma aha jirin dastuurka saas ma qabo dastuurka wixii dani ugu jirta soomaaliya mar kale waxaan leeyahay waa loo bedelaya hay-adaha iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee qusaysana waxaan leenahay walaalayaal adinkoo ku eegaya indhaha caafimaadka qaba ee aan indha siyaasadeed iyo indha deegaan gaara iyo indha reer gaara midna ku eegayn ka gudta waajibaadkiina taasaan leeyahay taas markaan runtii intaas aan idhaahdo oo aan madashii iyo tashiga qaranka taas idhaahdo waxay idhaahdaa dad baa shalay waxay ka cabanayeen dan kaftamo taladu inay in yar talada talooyinka siyaasadeed inay in yar gacanta ugu jirto in yar soo go- ay soo goysay maantana waxay ka cabanayaan talada in la baahiyo oo bulshada gacanta loo geliyo meeshay nala rabaan waa xaggee siyaasiyiintaas adeer shalay waxaad lahayd eh, waa lay maaragtay wa- si baa la ii galay waa lay dulmiyey markii ay in yar iyo doorasho dadban iyo hoog iyo bahashi yarta ahayd aan galnay cabdiraxmaan cayinte iyo waxay lahaayeen waana la faryar badxay annaga dee waxa meesha sbaceka nolama furin hadda sbacekii la furay shalay hadda sbacekii la furay wuxuu leeyahay maya meesha lama aadi karo marka tanna waa ka cabanaysaa oo markay talada in yar gacanta ugu jirto markii la furo soomaali dadkii eh, ba- tabadii la baahiyo gacanta loo geliyo eh, shacabweynaha soomaaliyeedna waa cabanaysaa adeer laba cabasho oon midkoodna iswaafaqayn cidna kaa yeeli mayse ra'yigaaga iyo waxqabadkaaga ka iibi ummadda soomaaliyeed dabadeedna hal- waxa- waxaad soo qabatay iyo waxa aad u sheegtay haddeer u sharaxdo ha loogu doorto annagu meesha hadda annagaa joogna xogaa ayaan aan sii joog joogno oo eh, maaragtay aan waa waa- dadku waa jecel yihin hadda waxaan rabnaa dadka inaan barino oon tuugsanno haddaan talada haddaanba talada aan- inaan kusa diyaarno marka tan kale waan rabaa inaan ka dardaarmo ugu dambeyn waxay tahay deegaan gaara wax u roon ma jiraan oon soomaali u roonayn gelmudug waxay u fiican oo u roon soomaaliya u roon yihin waxay gelmudug u daranna soomaaliya u daran yihin maxay ahayd hooyada hooyada uurka leh waxay u roon ilmaha caloosha ku jiran u roon yihiin marka deegaan baa dani ka maqan tahay ama deegaan gaaraha saas ah ama galmudugaa wax ka maqan yihiin ama galmudugaa waxaas leh ama gal wax galmudug ka maqnaa karaa oo goonihi ma jiraan soomaali wixii galmudug ka maqan soomaali ka maqan yihiin wixii galmudug u roonna soomaali u roon yihiin laakiin anoo xoogaa dan gaara wato isle amaan meeshaan bahashii kaga soo bixi weysaa amaan dani kugu jirin aan waxaan rabaa inaan idhaahdo galmudug hoog iyo ba iyo dhibaata meeshaan ka soo gaaraysa taasna ma shaqaynayso walaalayaal deegaan gaara ma jiro dad gaara ma jiraan dadka soomaaliyeed waa isku wada sharfan yihiin waana isku wada fiican yihiin wixii hal tuulo oo soomaaliya ka mida u fiican baana soomaaliya uga fiican marka taasna waxaan rabaa inaan dardaarmo idhaahdo bahashii intii nagu filan waa soo marnaye hadda soomaalidu waxoogaa yar baraarug fiicana jira oo ilaahay mahadiis siyaasi mararka qaar dadkeenna aan xoogaa danaha badan leh aad baa hadda loogu baraarugsan yahay aad baa lagu baraarugsan yahay way jirtay maraan soo marnay in nabaro mar qabiil la xoqo mar deegaan la xoqo mar maaragtay aragti marba meel la la taabto maantay bulshadu waxaan runtii aad iyo aad soomaalida ugu ammaanaa inuu jiro baraarug fiican iyo soo jeed hal shayna aad baan mar kale iyo mar kale u adkeynayaa soomaaliya doorasho qof iyo cod ah lagama celin karo dadkuna go-aankooda way gaarayaan haddii la yidhaahdo reer galyuuna way horeeyaan taas intaasaan rabaa inaan dhahdo mar kale waxaan rabaa inaan halkan ka ammaano madasha cilmi baarista iyo wadahadalka oon idhaahdo halkaa ka sii wada annaga waxay runtii waxay noo tahay sharaf in la yidhaahdo intaasna waa ku dheerayseen intaana gaabis aan kaga jira inta gaabisku nooga jirana waa sidaan hore u sheegnay waa ku taraynaa intaan qabannayna namad namad eh, fariisinayso ismana dhiganayno dibna noo dhigi mayso waxbaa gaarteen dhihi maynee faraska jadalka waa ku dhifanaynaa si u dheereeya haddii la yidhaahdo annagoo annagoo dhiirigelin bay noo tahay intaa eh, halka ka qabsantay yar guud ahaan soomaaliya waxaan uda rajaynayaa guul horumar iyo sharaf dadka reer galmudug meel ay joogaan ba waxaan rabaa inaan dhahdo walaalayaal gacmaha aan isqabsanno meelaha u baahan annaga na sugaya aan cid kale sugayna aan qabsanno oo- oo samaysanno doorashadana aan taabagelinno oo aan sidii aan soomaali ugu ahayn hormuudka hormuud ugu noqonno maantay inay ka baxdo tala kooban iyo tabasho joogto ah iyo kala qaybsanaan aan soomaali hormuud ugu noqonno waan ugu noqonaa insha allah aad iyo aad aa umahadsantihiin waxaan leeyahay meel aad joogtaanba guul iyo sharaf iyo karaama asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
caasho saaka halkee ilmaha u wada alasaydan walaashay waxaan u wadaa xarunta caafimaadka alla waan ka xumahay faadumo miyaa xanuunsan tahay haa walaashay ilaa iyo xale caafimaadkeedu ma fiicnayn waxay si isdabajoog ah u dhigaysaa shuban biyobiyo ah wayna ma tagaysaa taasoo keentay inay jir ahaan aad u daciiftay alla caashooy calaamadahan waxay u ogyihiin kuwii shubanbiyoodka ma daacuun haa walaashay daacuunku ama shubanbiyoodku waa xanuun aad khatar u ah kaasoo qofka u dhiman karo saacado gudahood haddii aan deg deg loo daaweyn daacuunka waxaa lagu gartaa shuban biyobiyo ah oo u eg biyaha bariiska lagu dhaqay qasaasilka bariiska marmarna waxaa la socda matag dad kasta waa uu ku dhici karaa caruur iyo dad waaweynba allah waa inaan gabartayda xarunta caafimaadka deg deg u geeyaa haa walaashay sug aanoo raarestaan u qasee si aad u siisid inta aad xarunta caafimaadka u sii wadid aan farxasha marka hore oo arestaan sii kadibna dhaqso u gee xarunta caafimaadka si ay daaweyn buuxda u hesho xaawo waan kaaga mahad celinaa talada ay siisay soo gudbinta wadahadalkan wacyigelinta waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda yunisef
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaan la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayd baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayska doonted u sheego subar sayd design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan subar sayd design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randhiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean subar sayn design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesign waxay xarunteedu ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal todobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo sideetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama eberli xal sagaal todobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www supersign som so
waayahay dhegaystayaal meel walba waa joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waynu kusii saqaynaa markaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxa uu maanta guddoomiyey kulan guddi hoosaadka golaha wasiirada soomaaliya ay yeesheen wasiiraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaana guddoomiyey kulankan guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tiirka soomaali heshiis ah dunidana heshiis la-ah udubkiisu uu yahay waxaana warbixin ay ka dhegaysteen wasaarado ka mid ah markaasi ee tiirarka heshii soomaaliya heshiis ah waxyaabihii u qabsoomay qorshayaasha hortibinta leh ee xukuumadda danqaran sida lagu faafiyey warbaahinta dowladda ra-isul wasaaraha soomaaliya waxa uu faray wasaaradaha qaybta ka ah markaasi inay dardargeliyaan ee holaha hortibinta leh ee horyaalla sida arrimaha ku aadan dib oogista dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyiinta dardargelinta dowlada wanaagga iyo weliba higsiga xukuumadda ee hirgelinta dowladnimada madaxweynaha somalilan maanta muuse biixi cabdi isaguna magaalada oo la hadlayaan ilaadii cutubi ka tirsan ciidamada somalilan ayaa waxauu ka hadlay arrimo badan dagaalada magaalada laascaanood ismaandhaafka dowladda federaalka iyo somalilan waxa uu sheegay in xasuubin darada ka jirta soomaaliya ay sabab u tahay in ay markaasi ka cagajiidayso waa ictiraafka somalilan siduu yidhi
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahad leh maanta isu keen keenay marka hore waxaan aad u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hal iyo habeen u xeegeen inay dadkoodu nabadgelyo ku seexdaan oo kusoo toosaan hantidoodu inay nabad gasho dadkeennu inay horo maraan ku wax baranaya ku baac mushtara ku beel qodanaya iyo ku bannaan joogaba geesiyaasha ciidamada kala duwan ee ciidanka qaranku ugu xoog weyn yahay ee dadka noloshooda iyo nabadgelyadooda iyo mustaqbalkooda u heeganka ah ayaynu hambalyeelaynaa oynu u mahadnaqaynaa dhammaantood meela joogaanba ciidamadiina maanta tababarkuu soo xidhmay waxa aad ku abtirsanaysaan ciidanka qaranka oo ilaa intii dalkan somalilan jiray difaaciisa iyo gobonnimadiisa iyo sharaftiisa u soo dhimanaya oo ilaalinaya waxaad ka mid noqonaysaan dadka ilaahay saaray mas-uuliyadda ummadda ee u taagan iyagu inaanay dan qof iyo tuboyska hadal ee danta ummadda oo dhan ay ka hadlaan oo ilaaliyaan ciidamada qaranka qofka ku soo biiraa wuxuu u horeeyaa naftiisa iyo maalkiisa inuu ilaaliyo qofka kale ee soogan nadarkaa bulshadiisa daaraha dhaadheer tujaanta waaweyn ka xoolaha raaca ka shaqada xafiiska haya ka masaajidka tukinaya intuba waxay ku jiraan ay wax ku dhisanayaan ay ku dhismayaan ay ku loryihiin waa dhiigga uu hurayo qofka ka mida ciidamada qaranka ee uu doonayo inay dadkiisa nabadgeliya horow maraan idinkuna waddada wax soo biirteen maanta taa waxay ku abtirsadaa ciidanka qaranku in uu yahay ciidan ummadda badbaadinaya ee waxyeelaya aanu ahayn arrimaha maanta ka taagan dalka ee dagaalka ka socdo bariga soomaali oo dhammi ilaa koob iyo sagaashanka way degi laada waxay ka degi laada way kala gar qaadan laada way kala gar qaadan laada mashkaladda jirtaa waxa weeye haddii da shuraaka ka noqdo wax isku darsadaan oo uu socon waayo wixii la isku darsaday ama uu baanki kaco ama dawladdii socon weydo oo dhinto si koob iyo sagaashankii dee xubnihii ahaayeen baa dib isu eega soomaaliya waxay ahayd lixdankii laba dawladood isu tegay weliba waxaa dawlad ahayd somalilan lix iyo labaatankii bay dawladda qaadatay iyadoo oo dhowr isa dawladda ictiraafeen dabeetana waxaa ku soo biirtay maxmeedkii tal ahayd talyaanigu u dhibay united nations ayaa qaatay kowdii july waxa baaranta ama waalida oo taagnayd markaas somalilan ba markaa dawlada si walaaltinimo ana waa midoobey hambiguna waxaa ay shanta soomaalida isu keeno shantii soomaaliyeed saddexdii kaleba halkeedii ku barwaaqowday ku ekaatay xadkeed kale hadday duntay tii inaga dhexaysay wanaaggu wuxuu ahaa inan midowba gaarkeeda waxu dhisato somalilan waa dhisatay nabad bay samaysay horumar bay samaysay caalamkana xidhiidhay hase yeeshee waxaa atraafkii loo ay siiyeen qoladii da-yarayd labada curadkii may siin labada tii shanta cishan dambaysabaa la siiyey tii kalena waa la dayacay halkaasi khalad baa ka dhacay waayo labada tii xorriyadda horeshay ayaa indhaa laga qabsay marka waxaa xalku noqonayaa soomaaliya heshiin mayso ilaa soomaaliyadii talyaanigu goysanayey iyo soomaaliyadii ingiriisku goysanayey ilaa ay kala baxaan horta soomaali saldhigi mayso xamarna saldhigi mayso kismaayana saldhigi mayso waayo waa geedi gurac loo rabay markaa mashkiladdu waxay fadhidaa in ay labadaas sababta meel kala dhigaan taana way ka dhaga adagayaan qolada koonfurta weli way ka warwareegayaan halkaa waxaa ka soo gudbay khilaafkii ka dhexeeyey soomaaliya ama shabaab ha jirto ama iyaga khilaafaad joogto ahi ha jireen ayaa wuxuu u soo gudbay in somaliland la soo gudbiyo kuwanta lagu sheegaya waa qayb al-shabaabah iyo puntland oo soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusuboo adduunka ku cusub keentay oo leh si qabiilah ama hayb ah ayaanu u samaynaa dal dhexe oo aan soomaaliyana ahayn somalilandna ahayn ee magac haybeed taasi mid suuro gelisa maaha ka suurto geli mayso oo qura xuduudda somalilan kama suurto gelayso waxay ka suurto gelaysaa hadday suurto gelayso geel afrikoo dhan baa arrintaa dib loo walaaqaya waayo afrika dad aanu xadku qaybin ma jiro dhowr iyo kontonka dowladeed ee afrika mid aan qabaa'ilkeeda xad qaybinin ma jiro afrikino markii ay xorriyadda qaatay dhexdeeda waxay ku heshiisay in aanay dib isugu qasmine ay xadadkaa ku heshiyaan laakiin dowlado walaaltinimo iyo waxwadaqabsi ku noolaada ay ahaayaan markaa soomaaliya qaybta ka mida puntland u hirgeli mayso waxaan ay imika ku hadlaysaa waxay soo kordhinaysaa khasaare khasaare iyada ah khasaaraya dibdhac bay soo wada markaa puntland waxaan kula talin lahaa ra'yigaa qaladki socon maayo haddaad ku xalinaysa mashkilad gudahaaga ood haysato oo gudahaaga balaaya ka taagan tahay ood sideeda ku xalin somaliland baan ku duulayaa somaliland kusoo duulitaankeeda khasaare mooyo guul kala kulmaysa ogow khilaafka reer sool iyo somaliland waa mid somaliland iyo sool ka dhexeeya dal walba waa jiraa khilaaf gudiisa dal walba dadka jooga wax way kala tirsadaan sool reer sool waxaan leenahay wixiiasi waa khilaaf ka dhexeeya somaliland iyo gobolkeena diyaar baynu u nahay inaynu ka wada hadtartinimo walaalnimo khasaare intii dhacday ku filan in aynu nabad ku xalilaa baan idinku baaqaynaa wixii waxgarada ee nabad doonaya qofka aan nabad doonayn ee khasaaraha kusii socda waa qof aan sool dadka ku nool u talinayn ee baaba-ooda doonaya somalilandna inuu lugta juuraawaca doonaya kaana waxaanu u leenahay talo ciidan oo adag oo dalka badbaadsa markay taasoo kala dhacdo oo meel walba taagan u diyaar ciidanka somaliland meel uu joogaba waxyeelayn maayo qof somaliland waanu ka xunya khasaaraha gudaheena ee ay wadaan dad ku soo duulay somaliland mascaanood oo aan u turay uu kow ka yahay puntland oy laba tahay qaybaha al-shabaaba ee iminka ku sii fidaya inay ku ballaadhaan ee ay ka mid tahay dad reer sool ah oo ay talu ka qadan tahay oo dadtooda aan arkayn nin kale ha burburtoosaasla ascaanood ninka dadku ha qaxaan leh ninka dadkoodii qaxinaya nin kale loo soo diri maayo hay-adaha ay maaragtay caawinaya ninka nabadda diidaya reer soole anigu caqliga asu malin maayo mid soo dhisaya inuu yahay ee waa mid duminaya dad kale talada way ka qalantaha mararka qaarkood haddaynu nahay somaliland waxaynu ugu baaqaynaa cid walba nabad ninkii nabadda diidana waa iska celina waa iska daafacayna difaacu nafsi baynu ku jiraa taana diinta ayaa ina faraysa in difaac dadka qaranka loo galo oo laga ilaaliyo wixii dulbeeg soo duulay halkaasaynu ogeynaa haddaad tihiin ciidanka somaliland qofna duulimaad kuma nihin puntland duulimaad kuma nihin haddii ay iyaduna dawladasi waa iska daafacaya al-shabaab ma ogolin inay dalkan ka samaysa qas oo ay ka samaysa xeriyo dheeraada ee waa ka daafacaya nimanka culimada sheeganaya ee nairobi hal qabiil uga soo hanjabaya ee hal qabiil culimada sheeganaya kuna soo degdegaya dagaal waa mid cusub waa arrin nagu cusub waxaa la yidhi beri baa magaalo xabadi ka dhacda deetana nin baa yidhi qariib ahaa waa masaajidkeeda geliya waata magaalada xabad ka dhacdeen dee wuxuu yidhi masaajidkaa bay ka dhacaysaa iminka culimo nairobi ka soo hanjabaysa oo dagaal ka soo wada oo reernimo kusoo dagaalamaysa waa mid subxaan loo kowaynoo ah culimayaa soo lugu-ina halkiinasaabarooqasin iska joogaan le marka waxaan ku abariyaa hawsha iyo hawsha aad bilowdeen aad usoo tafaxaysateen waa tii aweeyaashii
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo